أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo lagu daawanayo ciidamada mujaahidiinta oo howlgal amni xaqiijinaha ka samaynaya waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye raayada tawxiidka ayaa maalinta labaad ka dulbabanaysa magaalada bariire ee wilaayada shabeellada hoose wargeys etoobiya ka soo baxa ayaa daabacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay fariismo kala duwan oo cadowga ay ku leeyihiin magaalada muqdisho wilaayada islaamiga mudug ayaa gurmadyo caafimaada gaarsiisay deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey beeralayda ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabta taariikhda hijiriguna ay tahay labaiyo labaatanka bisha rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan iminkana war deg deg ah mu'asasada alkataab ayaa lagu wadaa in goordhow ay baahiso kelmid maqali muuqaal ah oo afheenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaha xifdiye sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka jeediyey xaflad qalinjabin akademiyada sheekh cabdulaahi axmed sahl raximahullah insha allah kelmadaasi markay soo baxdo waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena ka baxa idaacadda islaamiga al andalus waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo lagu daawanayo ciidamada mujaahidiinta oo howlgal amni xaqiijinaha ka samaynaya waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
inkastoo uu yahay fiidiyo kooban haddana waxa uu xambaarsan yahay macluumaad ballaaran oo farxad gelinaya quluubta muslimiinta dhanka kalena carab weyn ku abuuraya cadowga soo duulay ee isugu jira gaalada asalka ah iyo murtadiinta diintooda ku iibsaday shilimaadka yar ee adduunyada taasoo ay ka dhaxleen dhimasho dhaawac maxbuusnimo firxad afkalaqaad calaacal oohin iyo shallaay muuqaalkan ayaa soo bandhigaya ciidamada mujaahidiinta oo howlgal ballaaran oo dhanka ciidanka ka sameynaya deegaanada caduleedka muqdisho taasoo muujinaysa allaah fadligii in nasri uu ka soo muuqanaya meedaanka dagaalka muuqaalkan waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo howlgallo ammaanka lagu sugaya ka sameynaya deegaanada la foole iyo ceelasha biyaha oo dhaca waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye gaadiidka isticmaala waddadaasi ayaa muujiyey farxad ballaaran waxayna mar qura takbiirta kor u qaadeen kadib markii ay arkeen ciidamada mujaahidiinta oo iyagoo raayada towxiidka sita taagan waddada gaadiidkana baaraya dadkana la hadlayo taasoo farxad gelisay darawallada gaadiidka iyo rakaabka oo ku dhibbanaa waddadan dheer ee isku xirta muqdisho iyo afgooye howlgalkan ammaanka lagu xaqiijinayo ee ciidamada mujaahidiintu ay ka sameeyeen waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye ayaa ku soo aaday xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay xaqiijiyeen guulo waaweyn oo bacdalaahi ku timid juhdiga mujaahidiinta iyadoona guulahaasi ay ugu dambeysay guushii ku aadaneed la wareegitaanka deegaanka bariire ee ciidamada mujaahidiinta waxaana deegaanka bariire hadda uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulayo shareecada islaamka ayna ka taagan tahay raayada towxiidka mahadsanid abu xasaan dhanka kale muuqaalkan cusub ee la baahiyey sidee looga hadlayaa baraha bulshada saameyn intee la eg buu ku yeeshay waxa uu muurahaasi ka hadlaya walaalka ismaaciil salaad guleed bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka waa sida aad ku dhegaysateen warbixinta walaalkeen abu xasaan ee ku aadan muuqaalka maanta la baahiyey balse isdultaag yar aan ku samayno ama tacliiq bal muuqaalkaasi iyo rasaa'ilkuu xambaarsanaa iyo falcelinta ka dhalatay iyo sida baraha bulshada iyo mareegaha internetka uugu faafay walaalka haddaan ku horeyno horta muuqaalku muuqaal kooban ayuu ahaa balse runtii aad u xiiso badan rasaa'il waaweynna xambaarsanaa muuqaalka sida een markaad daawatid ka muuqanaysa ee waxaa ka soo muuqanaya ciidamo fara badan oo mujaahidiin ah oo hubaysan oo dhex taagan waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye gaar ahaan ceelasha biyaha ilaa deegaanka la foole n dabcan xilliga muuqaalka la duubay waxay u egtahay xilli subax hore oo aroortii ah n ciidamada mujaahidiintu howlgallo ayay halkaa ka sameynayaan oo nabadgelyada waddadaasi ay ku sugayaan halkaasi xilligaa waxaa isticmaalaya gaadiidka bi'elka loo yaqaano ee dadweynaha xambaara iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajta iyo gaadiidka nooca raaxada la yidhaahdo oo dadka shacabku ay wataan ciidamadu waa laba qaybood qayb waddada hareeraheeda ayay taagan yihiin oo ciidamadaasi aad bay u hubaysan yihiin qaybna waddada bartamaheeda ayay taagan yihiin sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxa ay sitaan raayada towxiidka oo ka dulbabanaysa waddadii muqdisho iyo afgooye isku xiraysay ee ceelasha biyaha iyo deegaanka la foole runtii marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee filimka uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah mujaahidiinta oo filimka ka soo muuqanaya waa ay takbiirsanayaan dadweynihii shacabka ahaa ee gaadiidka saaran ee waddada marayana mujaahidiinta ayay la takbiirsanayaan gaadiidka qaarkood baa istaagaya farxad darteed markii dadka shacabka ay arkaan geesiyada mujaahidiinta oo waddadii muqdisho iyo afgooya dhex taagan oo raayadii towxiidka sita oo waddadii nabadgelyadeeda sugaya dadkii shacabka ahaa ee waddada taagnaa iyo mujaahidiinta mar qura ayay isla takbiirsanayaan waxaad moodaa dad muddo sanawaad ah isugu dambaysay oo isku yimid sida isku marxabeenayaan dabcanna waaba tahaba waxaa halkaasi kaaga muuqanaya dadka reer muqdisho iyo dadka duleedka muqdisho deganba inay baahi weyn u qabaan inay arkaan walaalahoodii mujaahidiinta ee geesiyadii towxiidka oo raayadii towxiidka wata oo waddadii muqdisho iyo afgooye ku sugan oo si nabadgelyaha waddadaasi ay ku marayaan oo wax dhibaato aysan jirin ayay aad ugu faraxsan yihiin dadka runtii waxaad arkaysaa ciidanka mujaahidiinta oo gaadiidka istaajinaya oo si ladifan oo naxariis ku jirto oo dabacsanaan iyo garab raaricin ku jirto darawaladii gaadiidka iyo dadkii shacabka u salaamaya u marxabeynaya dadkii wujuuhdooda waxaa ka muuqanaysa runtii farxad weyn sida sawiradii la baahiyana ka muuqanaysay iyo muuqaalkanba marka meeshaasi waxaa kaaga soo baxaysa in dadka reer muqdisho runtii ay baahi weyn u qabaan in walaalahoodii mujaahidiinta deegaanadooda soo gaaraan maantana ay indhahooda ay ku arkayaan waddadii muqdisho iyo afgooye mujaahidiintii oo sugaya halkii ay marka hore arki jireen maleeshiyaad murtadiin ah oo waddada isbaaro u taalo oo gaadiidka xabadeeya oo markay gaariga istaajiyaan askariga murtadka ah ee wejigiisu nacladda saaran tahay oo dadka qoriga qalka ka gelinaya ama dilayaba qofkii shacabka ah balse waxay arkayeen maalmihii lasoo dhaafay sida muuqaalkan ka muuqata mujaahidiinta weliba xataa waxaa xusid mudan oo in la baraarujiye mudan dadkuna ay aad u hadalhayaan baraha bulshada mujaahidiinta xataa gaadiidka istaajinaya ee dadka salaamaya qoryama sitaan waxaa aad baraha bulshada laiskula dhex marayey sawiradii dhowaan la baahiyey ee la foole mujaahidiinta lagu soo bandhigayey askari mujaahid ah oo ul wata oo gaadiidka istaajinaya oo dadkii salaamaya oo dadka shacabka ay aad u faraxsan yihiin oo ay soo dhoweynayaan halkii dadka muslimiinta marka hore ay arki jireen maleeshiyaad murtadiin ah oo qoryo sanka ka geliya ama gaariga xabadeeya ama qori indhaha ka geliya ama qalka ka geliya taasi beddelkeedii mujaahidiintii geesyada islaamka waxa ay u muujiyeen naxariis iyo dhimrin iyo in dad walaalo ay yihiin oo muslimiinah marka runtii filimka rasaa'ilkaasi ayuu xambaarsanaa iyo in bulshadii reer muqdisho hadda ay aad u faraxsan yihiin oo ay dareemayaan naacawdii ku dhaqanka shareecada islaamka inay u soo dhowaatay oo hadda ay soo marayso waddadii muqdisho iyo afgooye isku xidhaysay intaa markaan ka gudubno haddaan u imaanno jaanibka filimka markii la baahiyey durbadiiba oo internetka lagu baahiyey mareegaha internetka ayuu si weyn ugu baahay gaar ahaan baraha bulshadu ay ku wada xiriirto dhinac walibaba haba u badnaadee facebooka filimka muddo soddon daqiiqa gudaheed cinwaan ka mida cinwaanadii lagu baahiyey hadda waa cinwaan ka mida cinwaanadii lagu baahiyey waxaa daawatay in ka badan toban kun oo ruux tiro ma lahan ciwaanada kale ee filimka mujaahidiintu ay ku baahiyeen iyo dadka ansaarta ee intii soo degsadeen dib u baahiyey iyagu kuwaasi tiro ma lahan xisaabna ma lahan marka filimku wuxuu noqday in daqiiqado gudahood kumanaan kun oo ruux inay daawadaan oo aad ugu baaho mareegaha internetka oo maanta hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada taalla ay tahay filimka mujaahidiinta ay ka soo saareen howlgallada ay ka fuliyeen waddada isku xirta muqdisho iyo afgoya gaar ahaan ceelasha biyaha iyo lafoole waxaa sidoo kale walaalka xusid mudan in baraha lagu baahiya filimkaasi ee internetka dadku komantiyo ay kasoo dhiibanayeen faallooyin ay kasoo dhiibanayeen dadkaasi waxay isugu jireen dad mujaahidiinta taageersan oo ansaartii mujaahidiinta haba u badnaadaane dadka reer muqdisho iyo dadka duleedka muqdisho degan iyo dadkii cadowga ahaa ee aanu la dagaalamayn dadka muslimiinta ee mujaahidiinta taageersan waxyaabaha ay soo qorayaan waxaa ka mid ah noo imaada soo dhowaada muqdisho neecawdii shareecada islaamka ayaa kusoo dhowaatay mujaahidiinta gacmo furan ayaan kusoo dhoweynaynaa waxaan muddo ku taamaynaa ayaa hadda noo soo muuqanaya nasrigii waa yimid nasrigii waa dhow yahay cibaaraad noocaas oo kale ayay dadka muslimiinta ah ay ku cabirayeen filimkan halka dadka cadowga ah ay iyagu qaracan iyo murug iyo inay ayaga dhexdooda is eedeeyaan iyo xasan gurgurta u sababa in mujaahidiintu maanta ceelasha soo gaaraan iyo waxyaabo kale oo qalbijab ah oo haziime ah ay soo qorayeen marka runtii filimku aad ayuu ugu baahay baraha bulshada runtii qofkii filimkan daawadana wuxuu arki doonaa wax qalbigiisa farxad geliya muslimiintana si guud u farxad geliya insha allahu tacaala raayada tawxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa magaalada bariire ee wilaayada shabeellada hoose sida uu inoogu soo waramayo walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani oo goobtaasi ku sugan berire maalintii labaad ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu haya deegaanka oo dhaca duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay ka taagan tahay raayada tawxiidka jawiga lagu soo toosay beriire ayaa saakay ka duwanaa sidii shalay iyo daraad ay ahayd iyo weliba maalmihii ka horreeyey xilligaas oo dabadhilifyada murtadiintu ku sugnaayeen magaalada fisqi iyo fasaad aad u xooganna ay ku hayeen bulshada deegaanka wadooyinka laga soo galo magaalada iyo kuwa looga baxo ayaa ka lulanaya raayada tawxiidka iyadoo bulshada ku nool deegaanka ay dareemayaan xasilooni buuxda iyo nabadgelyo allah uu ku galladaystay markii allah uu ka dulqaaday maleeshiyaadkii murtadiinta muctadiinta ee muddada lixda sano ku noolaa deegaanka berire maleeshiyaadkaas ayaa deegaanka u horseeday dib u dhac dhan kasta ah horumarka magaalada waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ay magaaladu lahayd halkaas oo laga dareemayo dhaawacyo xoogan oo ay cadowgu soo gaarsiiyeen dhanka kale waxaa magaalada ka muuqda burbur baahsan iyo wasaq meel kasta dhooban haba ugu sii badnaatee xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta banneeyeen ee ku yaala buundada laga soo galo magaalada iyo halka looga baxo waxaana magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba lagu arkayaa ciidamo aad u qalabaysan oo ka tirsan mujaahidiinta oo ammaanka magaalada aad u adkaynaya bulshadana si naxariisi ku jirto oo la tacaamulaya saakay oo aan la soo toosnay bulshada deegaanka waxay nagu qaabilayeen wejiyo aad u faraxsan iyo iyaga oo nooga sheekaynayay dhibaatooyinkii murtadiinta ay ku hayeen deegaanka berire dadkii aan la sheekaystay qaarkood markii aan isu sheegay inaan ahay wariye ka socda warbaahinta islaamiga ee al andalus aad ayay igu farxeen ina weydiiyeen warbaahintoodii islaamiga ahayd waxayna aad ii daransiiyeen in ay u baahnaayeen goob ay ka helaan wararka mujaahidiinta iyo bushaaraadka ka socda caalamka islaamka ciidamada mujaahidiinta ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay deegaanka berire ee dhaxaduleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose markii cadowgii deganaa deegaanka habeen ka hor ay xilli saq dhaxa ah isaga holeeleen iyagoo xitaa qaadan waayey zaanadii ciidan ee ay islaamka kula dagaalamayeen gaallaraacyadaas deegaanka berire ayaa ah meel istaraatiiji ah oo mujaahidiinta gacantooda soo galay waxayna cadowga oga dhigan tahay dhabarjabkii ugu xooganaa oo ka soo wajaha halkaas iyaga oo weliba murtadiinta deegaanka isaga holeelay iyada oo wax dagaal oo aanu halkaasi ka dhicin waa allaah mahadii oo cadowga rucbi ku riday isla mar ahaantaana ka saaray deegaanadii uu ku soo xadgudbay ee uu kala dagaalamayay ku dhaqanka sharaexada islaamka deegaanka berire ayaa ah deegaan wax soo saar oo waxaa ku badan beeraha oo laga soo saaro dalagyada noocyadooda kala duwan waxaa sidoo kale deegaanka darisla ah xoola dhaqato oo iyaguna ah il dhaqaale oo uu deegaanku ku tiirsan yahay inkastoo waxyaabahaas ay saameyn ku yeesheen duulaankii cadowga uu ku soo qaaday deegaankaasi berire ugu dambayntiina waa buundadii saddexaad ee ay gacanta ku dhigayaan ciidamada mujaahidiinta ee howlgallada ka wada wilaayada shabeellada hoose kuwaasoo ku kala yaala deegaanada zabiid caanoole berire iyo awdhegle allah ayaa ku mahadsan oo cadowga sanka dhulka ugu jiiday ku dulayeyna furmaha dagaalka uuna gargaaray addoommadiisa masaakiinta ee mujaahidiinta mahadsanid rabaani wargeys itoobiya ka soo baxa ayaa daabacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cali aadan axmedulaahi caliyare ayaa tafaasiisha warkan haya wargeyska the standard oo ka mid ah warbaahinta uga afka dheer dalka itoobiya ayaa jimcihii shalay baahiyey qoramo uu kaga hadlayo horumarka ballaaran ee mujaahidiintu ay ku tallaabsadeen muddooyinkan u dambeeyey iyo waxa uu ka dhigan yahay mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay haatan ka guurayaan jabhadnimadii iyagoo u diga roganaya dowladnimo kadib markii ay ku tallaabsadeen ayuu yidhi horumaro ballaaran oo ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah islamarkaana ay ku sii saqayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho kooxda ridyada soomaaliya oo horeyba u ahayd ayuu yidhi kuwo taag daran ayuu sheegay wargeyska in awooddeedu ay sii weegmayso nidaamkoodina uu sii burburayo iyada oo waxaa loogu yeero beesha caalamkuna ay isha ka fiirsanayso waxa uu xusay inaan layska indhatiri karin isbeddelka ifafaalihiisuu muuqdo ee ku soo wajahan soomaaliya balse kuwa xilalka ka haya maamulada riddada ayuu sheegay inay u muuqdaan qaar aan warba ka haynin duufaanta ku soo socotaa waxa ay sugeen ammaanka dhammaan magaalooyinkii ay la wareegeen waxayna ka fuliyaan shareecada islaamka iyagoo haatanna u dhilqaatay ayuu yidhi dhanka magaalada muqdisho oo ay doonayaan inay ka dhisaan dowlad islaami ah wuxuu carabaabay awoodda sii xoogaysanaysa ee mujaahidiintu ay werwer fara badani ku beertay dalalka yurub iyo maraykanka islamarkaana dalalka turkiga iyo qatar ay iyaguna joojiyeen dulimaadyadii diyaaradahooda ee tegi jiray muqdisho kuwaasoo arkaya ayuu yidhi waxa ay madaxda riddadu diidan yihiin in ay qirtaan imaatinkii abey axmed ee magaalada muqdisho oo lagu waday ayuu yidhi inuu noqdo guul taariikhi ah oo u soo hooyatay xabashada ayaa fashilmay kadib markii mujaahidiintu ay hoobiyaal ku weerareen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde xilli uu ka degayey ra-iisul wasaaraha itoobiya taas oo sidoo kale bannaanka keentay habacsanaanta amni ee ku habsatay kooxda riddada soomaaliya isku daygii dil ee maalamo ka hor uu sida dirqiga ah uga badbaaday xasan garguurte kadib markii mujaahidiintu ay ku beegsadeen iridda madaxtooyada villa soomaaliya ayuu sheegay wargeyska in sidoo kale ay muujinayso awoodda sii kordhaysa ee xarakada al-shabaab iyo sidoo kale itaaldarida iyo jahwareerka haysta kooxda villa soomaaliya wargeyska adis standard qodobadaas markuu ka soo sheekeeyey ayuu soo bandhigay weydiin tooshka ku ifinaysa fashilka dul hoganaya kooxda riddada waxaana uu yidhi haddii caasimadda soomaaliya aysan xitaa ilaalin karin ammaanka madaxda riddada iyo madaxweyneyaasha soo booqda sidee ayay isu ilaalin kartaa mahadsanid caliyare qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay fariismo kala duwan oo cadowga ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qaraxa la beegsaday fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin isgoyska ikis control afgooye ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiya laba askari ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi sidoo kale banaadir waxay mujaahidiintu qaraxa la beegsadeen fariisin murtadiinta ay kaga sugnaayeen agagaarka shirkadda coca cola ee degmada yaakshid hal askari ayaa la tilmaamay inuu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi waxaa sidoo kale xog dheeraada laga helayaa khasaaraha cabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax shalay ee lagula beegsaday agagaarka eerboorka degmada waajid ee wilaayada bokool qaraxaasi waxaa ku baktay laba askari oo etoobiyaan ah oo mid uu yahay miinabaare waxaana ku dhaawacmay laba kale oo askarta xabashada etoobiya qayb ka ah dhanka kale wilaayada islaamiga baay waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ka dhacay agagaarka xerada makuuda ee duleedka magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba iyo toban kale oo murtadiin ah wilaayada islaamiga mudug ayaa gurmudyo caafimaad gaarsiisay deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka cabdiraxiin sheekh cali maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga mudug ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku hoolanaa sidii shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga mudug loo gaarsiin lahaa daawooyin iyo baaritaano loogu sameyn lahaa deegaanada dhalwo iyo ris waxa ay ka mid yihiin deegaanada wilaayada islaamiga mudug oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ka socotay baaritaano iyo daawo qeybin loo sameynayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada ris iyo dhalwo oo aada ugu baahnaa daawada maktabka uu qeybiyey iyo baaritaanada uu sameeyey haddaba qaar ka mid ah dadka muslimiinta oo xanuunsanaa ee goobta ku sugnaa ayaa warbaahinta la hadlay walaayada islaamka waxa waaye berga ilaahii subxaana wa tacaala dhalwo iyankoo iska aamusan oo waxay yihiin aan la ogeyn oo waxa weeye cudurkooda iyo cudurla-aantooda iyo caafimaadkooda aan la kala oqoon ilaahay subxaana wa tacaala walaayadu noo soo amray alxamdulilah yar iyo weyn dhiiggan lagu jiray oo cudur ahay oona laga helay waa laga sheekeeyey dhiigganyagaa la qaaday dhiigganyaga haddii la qaaday ilaahay idinka haddana waa raybaarkii waa naloo keenay alxamdulilaahi waxaan ku mahadaynaa allaha weyn oo waaxida waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala garabkooda ha galo waxaan leeyahay gudaha iyo dibadda ilaahay ha ka xafido waxaan leeyahay cadowgooda cagta ka hoos allaha geliyo halkan waa magaalada dhalwo waxaa inoogu imaaday xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku qaabishay dad aad iyo aada u badan oo xanuuno kala gedisan qabay waxay siiyeen ay ku caawiyeen intii karaankooda ah dawooyin aada iyo aad muhim u ah waxay ka qaadeen baaritaano cudurrada guud kombyuutaro waxaa joogay dhakhaatiir cuduradaas oo dhan takhasus u leh ilaahay fadliga way ku guulaysteen dadkii inay aada iyo aada u caawiyaan oo noo soo qaaday arrinkan dadkoodana aada iyo aada ugu dadaalay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro islaamkana waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha guuleeyo maktabka caafimaadka ee walaayada mudug ayaa na soo gaarsiiyey daawo daawadaasoo aan waxba qarasha nagala qaadin oo nagula tabarucay waxaa daawadan waxaa laga keenay degmada jooglo waxayna soo gaartay deegaanka ris oo ka tirsan walaayada mudug waa dad badan boo maaragtay iskaga baahnaay oo xanuumo ay haayeen way ku diirsadeen walaayaa noo timid waa fiicannahay ilaahay mahaddi waa u ducaynay dhiiggaa leega nagala baaray waxa weeye waa u ducaynay rabbigii noo keena ku mahadnaqaynaa ayakana kor allaha u qaado cadowgoodna allaha jabsho anigoo dhammaa lay baaray dhiiga guudoo dhammaa layga qaaday saas weeye shaybaar aanal ku shaybaaray waa fiicannahay khayr allaha siiyo waa u ducaynay waana caafimaadna halkan waxaa noogu imaaday walaayada islaamiga waxay noo keeneen daawo lacag la-aana kombyuutar shaybaar guud maasha allah u hambaleyneynaa waxaa waaye daaway noo keeneen annaguna waa qaadanay waa ku daawownay kombyuutarayna saareen waan qaadanay alxamdulilah shukri ilaahayaa ku mahadsan walaalahana waa u duceyhaynaa deegaanka dhalwo waxa waaye maanta isugu imaanay magaciigu daaye cabdicali oo ku nool deegaanka ris walaayada islaamiga mudug waxaana soo gaartay maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ee mudug kani daawooyin shaybaar kombyuutar daawo oo lacag la-aan ah alxamdulilah ilaaha ku maadsan waa ku caafimaadnay ma ahan markii ugu horreysay ee maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee mudug baaritaano iyo daawo qeybin ka sameeya qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid cabdiraxiin maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina hoos soo gebagabeeyey beeraleyda ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan sida uu ku warramayo casaam carafaad dowladana socotay muddo shan maalin oo xiriir ah waxaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey beeraleyda ku dhaqan deegaanka booco iyo deegaanada hoostaga bariga wilaayada hiiraan dowladan muddadii socotay beeraleyda booco waxay ku qaateen culum kala duwan oo diini ah waxayna beeraleyda deegaanka booco ay ka codsadeen maktabka dacwada wilaayada hiiraan inuu u soo celceliyo dowlaadkan diiniga ah waxaan joognaa masaajidka booco degmada beledweyne waxaan nahay ardada shan maalmood ee u socotay dowro beeraleyna ah waa ka macaashnay waana ka faa'iidaysanay waxbarashada aynaasoo ah towxiid iyo intii burido diimka allah nin yaqaano iyo niman aqoonbo dadku waa lahaay ardaduna aadadeedu waxay ahayday lixdan qofood kana faa'iidaystay kana macaashay khaasatun aniga shakhsiyan muggaan iska soo bilaabo waxaan ahay nin ridaduure nawaaxiga booco dadka baadiyaha ka joogo alxamdulilaah waa fahanay waa dareennay waxaan ii muuqatay laba ninmoo isla dhalatay inuu nina gaal yahay nina uu muslim yahay kuna kala tageen aayaadka allah iyo qoftii diinka ka baxdo xukunkeeda waa fadhiisayey waa akhrisanay waa dhegaysanay waana ka macaashinay macalimiinta intaas wax noo bartay oo shantaas cawo juhdiga nagu bixiday intaas ilaaha ku mahadsan macalimiintii noo dhigtay noo juhdigaas ku bixiday guryahooda ka soo tagtay wakhtiga qaadato fadhiisatay ilaahay baa ku mahadsan khayr allah siiyo ciddii noo soo dirtan egan khayr allah siiyo waxaan saleeyahay dhadhanka iyo macaanka noo soo hormaray oo hadda gacanta aan ku hayno ha naloo wado ha naloo badiyo ha naloo bilaabo bismilah waxaan ka mid ahay ardadii degmada booco ee beereyda ahayd ee loo qabtay dowladda shanta maalmood ahayd kana faa'iiday waxyaabo badan oo diin ah waxyaabaha aan ka faa'iiday oo anigu aan ka faa'iday waxaa ka mid a ilaahay muxuu noo abuuray ilaahay wuxuu noo abuuray cibaadadiisa inan keligiis aan aan caabudno waxna aan la wadaajino shirkiya waxaa kaloo ka mid a muxuu ahay ismun jaamicun likulli maa yuxibu allah wa yardaahu min alaqwaali waalafcaali maraatibu diin waxay kala yihiin al islaamu islaamnimo waaye wal iimaanu iimaan waaye wal ixsaanu ixsaan waaye wallaahi waxaan dhihi lahay fursaddan waa fursad qaaliya oo daa'in aan la helaynin boqolkiiba sagaashan ummadda jahliyay ka saartay waxaanaan rabi lahaynay inaa dowladda naloo soo celceliyo naloo soo celceliyo oo carabkayna uunaba ka uunaba ka suulin diinigaanu saasaan rabi lahaynay oo nala faarujin oo kitaab ka gala kitaab ka bax oo bes ou ahaado saasaan rajay lahaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlaadka diiniga u qabta qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan iyadoona hadafka maktabka uu yahay sare u qaadada heerka waxbarashada culumta sharciga ee bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo mudala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu